bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man acطaahu اllahu qofkuu ilaahay siiyo shay-an wax min gayri mas'alatin baryala-aan isagoon baryin yani weydiisanin walaa ishraafi nafsin naf damaceed la-aanteed walaa ishraafi nafsin wa min gayri ishraafi nafsin naf damaceeda la-aantiis qofkii alla uu wax ku siiyo falyaqbal ha aqbalo jawaabtu waa marka waa iska muqadar waana mafhuum qofkii alla uu wax siiyo baryola-aan iyo naftiiso markaas damac uu ku jiro la-aanteed ha iska qaato ha aqbalo haddii qofka wax loo soo taago wax la siiyo isagoon baryin tadalluc iyo damac aan ku jirin ha qaato ha aqbalo wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili wاlmaxruum wa baabu macnaa qowlihi qowli اllaahi tacaala wa fii amwaalihim maalyaalkooda xaqun ayaa ah lisaa'ili ugu sugan kan wax weydiisanayo walmaxruumi iyo midka su-aasha laga hoojiyey oo su-aasha loo diiday oon dadka waxba weydiisanaynin labadaba dadka amwaashooda waxaysta xaqay ku leeyihiin labadaba saa'ilka iyo maxruumka qaala xadaanaa yaxyab markaa xadiidku baabku wuxuu tilmaamayaa marka labadaas wasfi qofkii laga waayo damaca iyo baryada haddii laga waayo oo wax lagu soo taago haddaa iska qaadata marka waad leedahay walaa ishraafi nafsin ishraafkaasna marka wuxuu imaam axmed ku sheegay oo abu daawuud waxa uu yidhi sa'altu axmeda can ishraafi nafsi faqaala bilqalbi ishraafu nafsi waxaa laga wadaa qalbiga inuu ka damco qofka maalkan wa qaala yacquub bnu muxamed sa'altu axmeda canhu faqaala huwa an yaquula maca nafsihi yabcahu ilaya fulaanu bikada ishraafka waxaa leedaha qofka inuu naftiisa iska yidhaahdo hebel lacaguu isii doonaa nin jeebkiisa wixii wax ku jiro ayaa qalbigaaga uu damcay taa laftirkeeda marka waa ishraaf qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana اleyثu can yunus huwa bnu yaziid alayliyu can الzuhriyi can saalimin ana cabdاllahi bna cumara radia allahu canهuma qaal samictu cumara yaquul cumar oo dhahayaan maqlay kaana rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yucdiinii inuu isiinayo alcaطaa'a siismada ayuu isiinayo faaquulu waxaan dhahayay acdihi sii man axad huwa isaguba afqaru u baahnaansho badan ilayhi kan u baahnaansho badan minii aniga igaga baahnaansho badan qof iga baahi badan sii ayaan dhahayay faqaala waxa uu yidhi khudhu qaado nebigu markaa wuxuu yidhi qaado meeshaan marka waxaa lagu xambaarayaa cadiyadan waxaan sakadii ahayn maxaa yeelay sakada iyada qof qani ah lama sii karo maba bannaanaba in la siiyo haddii isagu marka uu qani yahay oo uu haysto zako maba la sii karo ayb cadiyadan marka la sheegayo waxa ay tahay wixii aan sakadii ahayn ee markaa wax laga siiyo ee maalka caamkaa ee dadka muslimiinta la siinayo wixii laga siiyo iyo wixii kale qof uu iska siiyo tadawuc ahaan ee aan sake markaa ahayn faqaala waxa uu yidhi khuduu qaado idaa jaa-aka haddii uu kuu yimaado haada almaalu maalkan hadduu kuu yimaado idaa jaa-aka haddii uu kuu yimaado min haada almaali maalkan xaggiisa shay-un wax uu kaaga yimaado wa anta adiga oo gayru mushrifin mid milicsanayo oo damcaya adoon ahayn walaa saa'ilin mid weydiisanaya adoon ahayn oo baryaayo fakhudhu qaado wamaa laa wixii aan sidaa ahayn falaa tutbichu ha raacsiinin nafsaka nafsadaada waxaan sidaa waxaan lagu siinin markaa naftaada ha raacraacsiinin alimaamu nawowi marka meeshaan wuxuu tilmaamay xadiidku waxau leeyahay sida mashhuurka ah waxaa weeyaan istixbaabu qabuuli gayri caqiyati suldaan suldaanka waxa uu siiyo qofka caqiyaa suldaanka kayrkiis yacnii waxa uu bixiyo in la aqbalo saa inay sunno tahay wa amaa caطiyatuhu ninka suldaankaee madaxda ah waxsiintiisa wuxuu yidhi fain qalaba alxaraamu xaaraamta hadday qaalib ka tahay xarumad xaaraan waa markaa lama qaadan karo way xaaraantinimooda wa ilaa haddii kale oo xaaraan aysan ka qaalib ahayn maalkiisa falaa maya waxaa kaloo la yidhi buu yidhi waqiila alqabuulu waajibun min asuldaani duuna gayrihi suldaanku hadduu wax ku siiyo waa waajib in laga qaata isaga ilaa maalkii dadka unba wax ka hayaayo adigii dadka ayaa ka mid tahay laakiin haddii xaaraan ay maalkiisu qaalib ka tahay oo wax isbaaro oo dad laga soo qaaday iyo xoog lagu qaaday iyo fii kayri xaqihi lagu qaado ma laga qaato waxna lagama yacnii cuno waa maalkiisu hadday xaaraan qaalib u tahay xaaraantu hadday qaalib tahay ibnu xajarna meelahan waa ku ishaaray oo waxau yidhi wataxqiiqu fi اlmas'alati ana man culima kownu maalihi xalaalan falaa turaddu caطiyatuhu qofkii la ogaado maalkiisu inuu xalaal yahay cadiyadiisa iyo siismadiisa lama celinayo waman culima kownu maalihi xaraaman ninkii maalkiisa inuu xaaraan yahay la ogaadana fataxrumu cadiyatuhu siismadiisu xaaraan waa in laga aqbala marka waman shukka fiihi qofkii laga shakiya marka falixtiyaaqu radduhu ninkii aad ka shakiso xaaraan xalaal aad ku shakisana ixtiyaaqku wuxuu keenayaa in la celiyo oo aan la qaadanin wa huwa alwaracu taasna marka waa xalaal miiradnimo xalaal miradku marka yo u roon yahayna nin xaaraanta daahirkaa ka fog laakiin haddaad xaaraantii daahirkaaba daldalayso waxyaabahan oo kalean ka xalaal miirana haddaad tiraahdid wax saxa ma aha taasayb waman abaaxahu qofkii iska banneeyeyna akhada bilasli asalkii buu qaatay qaala bnulmundir waxtaja man rakhasa fiihi qoladii ruqsaysay waxay xujo oo si mutlaqa u ruqseeyeen waxay xujaysteen biann allaha tacaala qaala alla waxau yidhi fi lyahuudi sammaacuuna lilkadibi adkaaluuna lisuxti waqad rahana shaaricu dircahu cinda yahuudiyin maca cilmihi bidaalik rasuulku markii uu dhimanayey nin yahuudiba wuxuu ka qaatay shacir rahano wuxuu u dhigay dircigiisa cambuurbereedkiisa nebiguna hadda waa ogaa yahuud inay akaaluuna lisuxti inay yihiin marka bacdi ahlicilmi waxay leeyihiin adiga waxba inaadan baarbaarin oo ninkii wax ku siiya adoon damac iyo waxba kugu jirin iska qaadan karta calaa kullin laakiin hadday xaaraanta qaalib ka tahay iska dhaaf wuxuu yidhi marka wafii xadiidi اlbaabi ana lilimaami an yucطiya bacda raciyatihi xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi ninka madaxda ah shacabkiisa qaar ka mida inuu wax sii karo idaa ra'aa lidalika wajhan arrintaa haddii uu u arko wej sharci ah wain kaana kayruhu axwaja ilayhi minhu inkastoo kayrkiis uu ka baahi badan yahay isagoo markaa og inuu baahi badan yahay kayrkiis kan wuu siin karaa haddii wej uu jiro maslaxo iyo wax lamida waana sida nebigu uu sameeyo cumar ayuu maal siiyey isagoo qofka baahi badan uu joogo ayb وأna radda caطiyaة الإimaami laysa min اlأdabi ninka imaamka caطiyadiisa iyo waxbixintiisa in la radiyo oo la yidhaahdo makaa qaadanaayo inays aadaab ahayn oo haddii maalkiisu xaaraan uusan qaalib u ahayn walaa siyama min الrasuuli sal اه slm rasuulku maga kusii jiro liqowlihi tacaalى wma aataakum الrasuulu fakuduuhu baabun ay hada kani baabun baab weyaan man sa'la الnaasa dadka qofkii weydiisto takauran badsi maalbadsi ninkii dadka u baryo wax badsi qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr huwa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr qaala xadaana allaytu can cubayd illaahi bni abi jacfar qaala samictu xamzata bna cabdillaahi bni cumara qaala samictu cabdallaahi bni cumara radia allaahu canhu qaal qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi maa yazaalu الrajulu qofka ka zuuli maayo yas'alu الnaasa dadka inuu baryayo oo wax weydiisanayo xataa yaأtiya yowma اlqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha uu yimaado laysa fii wajhi wejigiisa xaal aynan ahayn korkiisa muscatu laxmin cad hilib iyadoo wejigiisa cad hiliba isagoon lahayn ayuu qiyaamaha imaanaya marka wejiga maxaa gaar loogu sheegay waa wejiga qofka meesha uu ceebta iyo sharaf xumada iyo meeshay ku dhacaysa dadka waa arkaysaa waxay leen war wejigaaga dhowro sharaftaada dhowray ka waran qofkii marka wejigiisa dadka istustusoo mar walba shaxaad u doondoonto wejigiisii buu fiiqayaa mar walba qiyaamuhu wuxuu imaanayaa isagoo wejigiisa cad hiliba aan ku oolin ayb saxaabadana waxay samayn jireen mararka qaar jeedalka ay ku garaacayaan faraska hadduu dhulka uga dhaco qof iisoo qaba ma dhihi jirin maxaa yeeley intaasba baryay ayay la ahayd bani aadam marka maynan isku baahin jirin xadiidkan marka xaaraantinimada arrintaasu tilmaamaya ayb maa yazaalu rajulu yas'alu siiqadan baa waxaa laga fahmaa ninkan inuu su-aal badan yahay su-aal badnaanshada tirada badanna waxa uu loo sameeyo waa maalbadsi dadka qaar marka xirfaday u noqotay waa baahanahay buu leeyahay markii wax loo aruuriyo maanta ku filan tuugsiga walba ma iska dhaafayo haddana salaada dambe gacantuu hoori orsanadatadatan ku xigta waa qaadanaya maanta takafur iyo waxbadsiya waxu weydiisanayaan dadka ee baahi kama aha kuwaas maxaa yeele hadday baahi ka tahay ruuxdiisa wax nooleeyo markuu helo waa iska dhaafi lahay baryada marka wa qaala waxa uu yidhi nebiga sal l slam ina shamsa qoraxda tadmuu way soo dhowaanaysaa yowma alqiyaamati xataa yabluqa alcaraqu dhididka intuu ka gaaro nisfa aluduni dhegta nuskeeda ilaa uu dhididka ka tago fabaynahum fabaynamaa xulli hum iyagu kadaalika sidaadaas ay yihiin istakaafuu biaadama aadam ayay gargaar weydiisteen qoraxdii baa la soo dhoweynayaa dhididku wuxuu gaarayaa marka dhagaha bartankooda iyagoo sidaas ku jiro ayay aadam gargaar weydiisanayaan istikaafadan marka istakaauu biaadam aadam waa nool yahay waa nool yahay waxa la weydiisanayana waa shafaaco ilaahay noo bari baa la leeyahay orado ilaahay u tag noo bari marka arrinkan loogama qiyaas qaadan karo istiqaafa bilmeyit dadka gabola xadiidkan waxay u deliishadaan amwaadda iyo dadka dhintay ee saalixiinta iyo owliyadai waa la tuugi karaa waa kan aadamba waa la bariyey ee aadam markaan wax la weydiisanayo oo la leeyahay yacnii rabbi wax noo weydii waa maruu nool yahay wa nolol iyo geerida layskagama qiyaas qaadan karo farqi weyn ayaa u dhexeeya farqiga u dhexeeyana waxaad ka garan kartaa rasuulka markuu noolaay isagaa dadka imaam u noqon jiray cilmiga isagaa la weydii jiray oo fadwoon jiray dagaalada iyo jihaadka isagaa dadka u raaci jiray oo yacnii amiir u ahaa markuu dhintayna intaas waa la waayey maxaa loo dhihi waayey marka rasuulku markuu noolaayba imaam isaan noo ahaa haddana isagaa la tujinayo wax suurtagalamaa nebigu hadda waa dhintay aa la leeyahay marka nolosha iyo geerida farqibaa u dhexeeya ma laysaga qiyaas qaadan kara uma bimuusaa muuse ayay haddana ayay gargaar weydiisteen uma bimuxamedin sala allahu calayh waali wasalama nebi moxamed bay haddana ku gargaar dalbeen wazaada cabdullaahi cabdullaahi wuxuu siyaadiyey xadaanii layu cabdullaahi bnu saalix weeyaan xadaanii اleytu qaala xadaanii bnu abi jacfar fayashfacu waa ergeynayaa liyuqdaa bayna alkhalqi khalqiga si loo kala bixiyo fayamshii waa soconayaa xataa ya'kuda ilaa uu ka qabto uu kaga dhego bixalqati ilbaabi albaabka wareegiisa fulkiisa iyo ama meesha uu ka wareegsan yahay albaabkaana marka kee loo jeedaa bixalqati ilbaabi shuraaxda waxay leeyihiin shamsudiin albarmaawi iyo ibnu xajar iyo kulli waxay dhahayaan bixalqati ilbaabi ay bixalqati baabi aljanna jannada albaabkeeda ayuu ku dhegayaan fa yowma-idin maalinkaas yabcaduhu allaahu ilaahay wuu soo bixinayaa nebi moxamed maqaaman maqaam ayuu ilaahay ku soo saarayaa maqaamka oo maxmuudan la mahadiyo gaal iyo muslimba ay mahadiyaan yaxmaduhu waxaa mahadinaya nebiga ahluljamci jamaca meeshaa jooga dadkiisa kulluhum dhammaantood dhammaantood baa marka mahadinaayo maxaa yeelay in dadka la kala saaro la kala xukumo ayuu ilaahay ka baryaya waana loo yeelaya shaaacada shafaacat lcudmaa waa marka shafaacadaas haddaba marka xadiidkan dambe iyo kii hore calaaqada ka dhexaysa maxay tahay xadiidkan hadda dambe wa qaala uu yidhi calaaqada ka dhexaysa baabka iyo xadiidkan waa maxay calaaqada ka dhexaysa waxay tahay kii hore xadiidkii hore waxaa ku jirtay ninka siduu dadka u baryaayo u baryaayo ka zuuli maayo ilaa qiyaamaha uu imaado wejigiisa isagoo aan cad hiliba uusan ku oolin kan dambena marka wuxuu leeyahay qoraxda waa lasoo dhoweynaya ee wejigaaga marka laga qaado maqaarka iyo hilibka laga qaado qoraxdiina lagu sallido oo gubanayaa kulayl sooma noqonayo qoraxda haddana waxaa naga celinaya maqaarkan waa maqaarka qofka haddii laga fiiqo oo hilibkiisa bannaanka uu soo baxo qoraxda waa saamaynaysaa soo maaha marka qoraxdiioo sidaas u kulayl badan ninkaasi ogow maqaar iyo hilib ma haysto qoraxda aaday u diirdiiranaysaa meeshaa marka waxaa laga qaadanaya baryada inay xaaraan tahay ilaa qofka inay dan ku kallifto maaha waxaan marka dadku ay caadaysanayaan oo shaxaadka iyo magacyada badan loo bixinayo waa un baryo baryadaasna marka qofku haddaynan dan ku kallifin xaaraan waxa uu ku soo kasbana wax xaaraana uu cunaayo ayay noqonaysaa وqاaل معل بن أسد الcmي أبوالhyثم waay waxa uu yidhi xadثnaa وhayb عن النعmاn بن rاشhد عن cabdاللahi بن mسلم وhuوa ثqة أkرج xadيiثه الbخاaرiيu تacليiقا وmسلم وأbu dاud والنسائي النعmاn بن rاشhidkana waxaa l h الجزري الرقي صدوq سيء الحفظ أkرج xadيiثه الbخاaرiيu تacليiقا وmسلم والأربcة can cabdillaahi bni muslim akhi zuhriyi zuhri ula dhashay moxamed ibnu muslim ibni cubaydillaahi cabdullaahi ibni muslim ibni cubaydillaahi can xamsata xamsahana waa wiilka cabdullaahi bni cumar qaala samica bna cumar radia allahu canhuma can اnabiy sal l slama fi lmas'alati isaguna nebiguu ka maqlay fi lmas'alati marka fi lmas'alati muxuu ugu qeyday wuxuu ugu qeyday xadiidkaa dheer qisadan dambe xadiidkan yacni xamse uu ka maqlay ibnu cumar uu ka maqlay riwaayadan dambe xadiid dheer waaye qiso ayaana la socotay bukhaari marka wuxuu ishaarayaa marka qeybta mas'alada ayaa meeshan waafaqsan kaanahu sidaas ina dhahayo baabu qowli اllaahi tacaalaa laa yas'aluuna اnnaasa ilxaafan baabu qowli اllaahi tacaalaa ilaahay qowlkiisa macnihiisii ayuu u baab yahay laa yas'aluuna annaasa dadka ma weydiisanayaan ilxaafan celcelin celcelin wax ku weydiisan maayo yacnii dadka su-aasha kuma dhibaan waxsii waxsii waxsii ma dhahan wa kam ilghinaa hodantinimaduna waa meeqo wa kam ilghinaa qofku meeqa ayuu hodan ku noqon karaa yacnii qofku ma ogtahay qani haddii uu yahay sadaqada lama sii karo haddii laakiin uunan qani ahayn faqiir iyo miskiin sadaqada waa la siiyaa sakada wa kam ilqinaa marka wuxuu ka wadaa qofka haddii xadkee ayuu ku noqon karaa qof qani ah culammada marka waa isku khilaafeen riwaayadka qaar axaadiidta gobol waxay wariyeen ninku haddii uu haysto qadra maa yuqadiihi wa yucashiihi qadadiisa iyo cashadiisa hadduu haysto qani waa bacdi riwaayad saasay dhahay qadadiisa iyo cashadiisa hadduu haysto qani waa qofka bacdi riwaayad waxay leeyihin konton dirham ninkii haysto waa qani abu xaniifa wuxuu leeyahay ninkii nisaab haysto yani nisaab waxaa laga wadaa ninkii zaka ay ku waajibtay qani waa ninkii aan nisaab haysaninna qani ma maxaa yeele nisaabku isaga wuxuu leeyahay waxaa la yidhi sadaqatan tu'khadu min agniyaa'ihim halbaa dii zake laga qaada waad qani halkaas imaamu shaaficina wuxuu yidhi dadka isku mid maaha isku duruufna ma aha waxaa laga yaabaa nin dirham haysto dirhamkaas qani ku ah dirham buu haystaa ilmana ma haysto ama hal cunug buu dhalay bis waa qani qofkaas waxaa laga yaabaa buu yidhi konton dirham ama wax la mida nin haysto ama laba dirham ama shan dirham toban dirham qanina aan ahayn oo ciyaal badan inuu leeyahay laga yaaba oo hadda ninkii soddon ciyaala leh iyo ninkii laba cunug dhalay isku wax ma qani kama dhigi tahay marka imaamu shaafici sidaas uu leeyahaa fiicano dadka duruuftooda un in la fiiriyeen ninkii ilmo badan oo xaasas badan iyo wax u joogaan oo laga daba jiitamayana waxa uu qani ku noqon karo waa badnaanaya ninkii hal xaasle iyo hal cunug oo kalena waxa uu qani ku noqon karo waa yaryihiin isaga marka imaamu shaafici saasuu tilmaamay oo waxa uu yidhi qad yakuunu rajulu ghaniyan bidirhami maca alkasbi walaa yugniihi alfu maca dacfihi fii nafsihi wa kasrati ciyaalihi waxaa laga yaabaa mir kun nin haysto haddana qani aan ahayn ilmo badan darteed iyo shaqo la-aan darteed laakiin ninkii hal dirham haysta kasabna uu u dheeryahay oo maanta hadduu suuqa gala soo shaqaysan karo isku mid maaha sidaasaan ayb qofku marka laba waxbayaabooduu qani ku noqon karaa xoolo inuu haysto ku filan ama xoolo ma haysto laakiin nin xirfad yaqaano wa oo kasab leho maanta hadduu suuqa galo waxbaa soo kasbi karaa haadaa haniyun bilkasbi hani wuxuu ku yahay kasabka xaggiisa wqowli الnabiyi salى اllahu calayh wali wasalam iyo nebiga qowlkiisa walaa yajidu ginan hodantinimana aan helaynin yugniihi deeqdo isaga miskiinka markuu ka hadlaayo wuxuu yidhi walaa yajidu ginan hodantinimo ma helaayo yugniihi isaga markaa deeq deeqinaysa waxaad moodaa marka imaamu bukhaarina inuu doorto qofka un in la fiiriyo wixii ku filan hadduu hayso waa qani haddoona haysan qani lilfuqaraaءi aladiina uxsiruu fii sabiili اllahi ilaa qowlihi faina allaha bihi calayh aayaddaas qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii muxamed bnu ziyaad wahuwa abulxaariث almadani qaala samictu abaa hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal laysa almiskiinu miskiinka ma aha aladii tarudduhu kan ay celinayso alaklatu halmarcunista wاlأklataani laba marcunis walaakin اlmiskiinu miskiinkuse alladii midka weeyaan laysa lahu ginan hodantinimo aan lahayn wax ku filan kaan lahayn waa miskiinku wayastaxyii haddana xishoonayo aw mase laa yas'alu الnaasa dadka ma weydiisanayo ilxaafan celceli xadiidkan marka laba macno ku tilmaamayo tarjamadii xadiidku waxay iska waafaqayaan laysa lahu ginan marka miskiinkii waxaa lagu xiray miskiin yaa la yidhaahdaa wax ku filan ninkaan haysanin wax ku filan marka ninkaan ninkii haysto muxuu noqonaa marka hani meeshaasa marka wakamil hinaa jawaabteeda waa tana marka bacdi shuraax waxay dhaheen imaamu albukhaari wuxuu baabeeyey wakamil hinaa xadiid munaasib u ahoo qadarkeeda kala goynaya ma sheegin waxaa la leeyahay marka wou sheegay halkaanay ku jirtaa laysa lahu hinan mafhuumulmukhaalafaha waxaa weeyaan qofkii qino haysto miskiin maaha waay marka qinihiina marka maxaa loo celiyey ku filnaashada qofka markaa w ku filan ayb mas'alo kalena meeshan waa laga qaadanayaa miskiin iyo faqiir imaamu shaafici isaga wuxuu ku kala saaraa miskiinka iyo faqiirka wuxuu yidhaahdaa miskiinkaa roon oo ninka miskiinka ah wax waxwuu haystaa laakiin daruuriyaadkiisa ma daboolayo waxa uu haysto maanta hadduu toban u baahan yahay toban kun hadduu u baahan yahay siddeed lix toddoba ayuu soo helaa baahidiisa ma dhammaystiri karo faqiirku laakiin waa midka aan waxbaba haysanin walidaalika wuxuu leey nebiga miskiinnimo inuu ku noolaado ilaahay buu ka baryey allaahuma axyinii miskiinan laakiin faqriga ilaahu ka magan galay maxaa faqrigu waa cayd cayr oo miskiinkuna waxwaa haystaa laakiin baahidiisa ma dhammaystirmaano alfarqu bayna almiskiinka iyo faqiirku kaas waay imaam maalik iyo imaam abu xaniifa ayagu waxay dhaheen cagsi miskiinkaa daran faqiirka roon laakiin sida hadda muuqanayso qur-aankana daahirkiisa uu tusaayo faqiir iyo miskiin miskiina roon labadooda lianna qur-aanku ilaahay wuxuu sheegay dad shaqaysanayo ayuu masaakiin ku sheegay ama asafiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri ayagoo doon leh oo markaas yani badda ka shaqaysanayo ayaa waxaa lagu tilmaamay masaakiin mar qofku waxaa dhici karta su suuqaan gelaayo xamaalanaayo shaqaysanaayo wax ku filan hadduunan soo saaraynin sakadii waa la sii karaa waa miskiin dadkan iyagoo shaqaysanaya ilaahay masaakiin uu ku sheegay imaamu shaafici marka aayaddaasuu daliil ka dhigtay قال xدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الdورقي قال xدثنا إسماعيل بن علية قال xدثنا khالد الحdاء وهو khالد بن مهران عن بن أشوع سعيد بن cمر بن أشوع ayaa l ha ninkan بن أشhوع magaciisa waa سعيid بن cمر وهuو الكوuفiي ثقة رمya بالتشhيع عن الشhacبي هو cاmر بن شhراaحيل qال xdثnيi kاkب المغيرة بن شhuعبة qاaل kaتba معاaوية معاaوية qoray ilى المغيرة بن شhuعبة ayuu u qoray aniktub ilaya iisoo qor bishayin wax samictahu shaygaasoo aad ka maqashay min annebiy sal l slam waxaad nebiga ka maqashay iisoo qor buuyi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa saxaabada inay cilmiga kala qaada jireen mucaawiya waa saxaabi muqiira buu leeyahay wax nebiga aad ka maqashay iisoo dhig waxaa kaloo laga qaadanayaa mukaatabadu inay tahay wej cilmiga lagu xambaari karo oo qofka hadduu cilmi kuu soo qoro ee uu kuu soo diro ood akhrisato ood barato cilmigaas qofkaas waa ka qaadatay waa wej min wujuuhi taxamul fa kataba ilayhi wuu u soo qoray wuxuu yidhi sidaan buu usoo qoray marka samictu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya in allaha kariha lakum alaaan ilaahay saddex ayuu idiin nacay qiila waqaala wa idaacata almaali wa karata asu'aali qiila waqaala buu idiin nacay qiila waqaala waxay ta waxaa layidhi hebel wuxuu yidhi waa waxa fadhi kudararkii lagu hayo ayb oo qofku maanta dhan inuu hebel wuxuu yidhi iyo wax la yidhi uu ka sheekeeya bis qofku hadduu sidaas caadaystana beenlowuu noqonaya maxaa yeelay dadka warkooda been kama dhamma qofku marka inuu iska waxyaabahaas iska yaay qiila waqaalada marka hadday tagto usluub diin haddii laga dhigtana waa ka daran iyada laftirkeeda haddii diin loo arkaa ka sii daran ayb bacd innaas waxaa weya meelaa layska fadhiyaa wax aan dan ka gelin oo iyaga yacnii shaqadooda aan ahayn bay ka hadlaayeen maanta dhan oo diinna ah min xusni islaami mari tarkuhu maa laa yacniihi qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid a waxa isaga uunan wanaaji karin inuu ka tagan qof wanaajin karana uu u dhaafo hadduu maanta dhan isaga ku rafta marka waxaanu soo gelaya wa idaacat almaali iyo maalkoo la dayaco ayb wa karata su-aali maxamushaahidka meesha baryo badan wa karata su-aal marka culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa soo gelaayo dadka baryada la baryaayo gacmaha loo horsado waxaa kaloo soo gelaya masaa-isha diiniga ah wixii adiga aadan markaas baahi u qabin oo qof un aad ku dhibayso ama hebel cilmigiisa tijaabi iyo waxaas ay kaa tahay oo kale waa soo gelayaan iyada laftirkeeda oo waxyaabaha uqluutaadka la yidhaahdo waxyaabahaasaa gelaya qال xadaثna mحamed بن غurayr الزhriy qal xadaثna yacquub بن ibrahim can abiihi can صاlx bn kaysan can ibn شihaabi qaal أخbaranii caamir bn sacdi can abiihi huwa sacd bn abi waqaas qaala waxau yidhi acطىa rasuul الlahi sal ل slam nebigu wuxuu siiyey rahdan jamaaco ayuu wax siiyey acطىa rasuul الlahi sal ل slam nebigu wuxuu siiyey rahdan jamaaco yacni maalan maal buu siiye acdaada mafcuulkeeda labaad waa iska muqadar wa ana aniga oo jaalisun fadhiyo wa ana walxaal ana aniguna aan ahay jaalisun mid fadhiyo fiihim iyaga dhexdooda qaala fataraka rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu ka tegey minhum dadkii xaal uu ka mid yahay rajulan nin ayuu ka tegay lam yucdihi ninkaasoo uunan siinin ninkaana marka waxaa la dhihi jiray jucayli bnu suraaqata algifaariy sida uu jalaaludiin ilbalqiini ifhaamka uu ku sheegay ibnu xajar iyana u tilmaamay ninkaabuu ka tegey lam yucdihi ninkaasoo unan siinin wa huwa ninkuna acjabuhum ka loogu jacayl badan yahay buu ahaa ilaya aniga agteyda faqumtu ilaa rasuuli illahi sal l slam nebigaan u istaagay xaggiisa fasaarartuhu hoosba waa u siraystay waxbaan u sheegay faqultu waxaan idhi maa laka can fulaan maxaa nebi allow kuu sugnaaday oo hebel xaggiisa kaaga sugnaado uga tegaysa oodan waxba u siinayni wallaahi baan ku dhaartay ini aniga la uraahu waxaan u malaynayaa mu'minan inuu ninkaa mu'min yahaan u malaynayaa qaala waxa uu yidhi ow musliman muslim inaad u malaynaysa dheh qaala fasakadtu qaliilan uxeer baan aamusay uma qalabanii waxaa iga qaalib noqday maa aclamu fiihi waxaan ka ogahay ninkaas faqultu yaa rasuula allah maa laka can fulaan wallaahi innii la uraahu mu'minan qaala ow musliman qaala fasakadtu qaliilan xeer baan aamusay haddana uma qalabanii waxaa iga qaalib noqday maa aclamu fiihi waxaan ku ogahay faqultu yaa rasuula allah maa laka can fulaan wallahi innii la uraahu mu'minan qaala ow musliman innii la ucdi rajula markaa nebigu wuxuu yidhi anigu waxaan siinayaa qofka walxaal iyadoo kayruhu kayrkiisna axabu ilaya la ii jacayl badan yahay minhu kaan siinayo la igaga jacayl badan yahay khashyata an yukabba maxaan saa u yeelayaan cabsi aan ka cabsanayo an yukabba in lagu tuuro fi naari naarta in lagu tuuro calaa wajhihi wejhi wejhi loogu tuuro ayb wa can abiihi ayb wa can abiihidan marka waxay ku cadfan tahay waa maquulu yacquub qaala xadaanaa yacquub bay ahayd can abiihi markii hore wa can abiihi haddana can saalixin can ismaaciila bni muxamedin annahu qaal samictu abii aabbahay baan maqlay yuxadidu bi hada isagoo ku sheekaynaya xadiidkan faqaala fii xadiidihi xadiidkiisa wuxuu ku yidhi fadaraba rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu dhuftay biyadihi gacantiisa fajamaca bayna cunuqii wa katifii wuxuu ururiyey isku ururiyey yacnii luquntayda iyo garabkayga inta u dhaxayso ayb uma qaala waxa uu yidhi ay soo riixeen markaasuu wuxuu yidhi aqbil soo jeesa buu yidhi ay sacdu yaa sacdu ay bimacnaa yaa ay sacdu aqbil marka laba dabdi ayaa la sheegay aqbil sidaa in loo dabdiyo aqbil markaasoo soo jeeso iqbalna waa la dabdiyey iqbal iqbal marka maxay noqonaysaa marka aqbal qabila yaqbalu mudaariceeda saas uu samaysan yahay amarku wuxuu noqonayaa marka iqbal hamsadaasaa la keensaday hamsatulwasliga maadaama qaafku uu reeban yahay xaraf reeban laguma bilaabi karo hamsadaana marka lagu gaaray in markaa la yahay iqbal cinda alwasli marka waa dhacaysaa xarafka ka horeeya unbaa iyo qaafkaa laysku qabana iqbal saana waa la dabdiyey aqbilna waa la dabdiyey aqbil marka waxaa weyaan aqbala yuqbilu aqbil ayb afcilu hamsadeeda hamsatulqabci waa iqbal haddii la dhahno hamsadeeda waa hamsatulwasli macnaana isu dhow innii la ucdi rajula anigu waxaan siinayaa qofka iyagoo kaan ka tegay aan jecelahay aan ka jecelahay qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari waxa uu yidhi fakubkibuu qulibuu waa la gediyey mukibban akabba arajulu mukibban mid kufisiiyey ama tuuray akabba arajulu akabba wuu tuuray alrajulu ninkii ayb yani ninkii waa tuuray qofkaas kalou ku tuuray godka ama meeshii kale akabba arajulu idaa kaana ficluhu ficligiisu haddii uu yahay hayra waaqicin mid dhacayo oo cid kale ku dhacaayo idaa kaana ficluhu ficligiisu haddii uu yahay hayra waaqicin mid aan dhacaynin calaa axadin axad aan ku dhacaynin marka u fiirsa hayra waaqicin wuxuu ka wadaa ficilkiisu haddii cafan akabba arajulu ninkii baa kufay kufiyey akabba arajulu ayaa la dhahayaa bis idaa kaana ficluhu ninka ficilkiisu haddii uu yahay hayra waaqicin calaa axadin midaan qof ku dhacaynin marka midaan qof ku dhacaynin wuxuu ka wadaa midaan mafcuul wadanin marka uu yahay ficilka hadduunan mafcuul wadanin maxaa la dhahaana laazim laazima maqaasiran marka wuxuu rabaa inuu dhaho akabba arajulu waa ficil laazim oo qaasir ah macnaheedu marka waa maxay akabba rajulu ninkii waa fororfororo u dhacay bis wax kale mafcuul ma u baahna fa idaa waqaca alficlu ficilku haddii uu dhacaayo oo qof kale ku dhacaayo oo yacni mafcuul uu u gudbaayo qulta waxaa leedahay kabbahu llaahu ilaahay waa tuuray liwajhihi wejigiisiiba u tuuray hebel kabbahu damiiraa ku jira soomaarik marka mafcuulu bihi ah wa kababtuhu ana anaa tuuray hebel wa kababtuhu anaa tuuray yacni meeshaas ka faa'iida dheeraada hadda ka horna faa'iidadan waa ka hadalna laba ficil oo waxaan sheegnay waxaa jiro hamsadii tacadiga iyadoo ay ku jirto aan tacadinaynin oo laazim iska noqonayo hamsada markay ka maqan tahayna tacadi samayna oo yacni sarfiga sida ku qiyaasan si aan ahayn sarfiga qiyaas waxaa ah ficilka hamse markii la geliyo hamsada macaanideeda altacadiyatu baa ka mida laazim markuu ahaa hamsada markii la geliyo waxay ka dhigeen mutacadi kharaja waa baxay soo maaha akhrajana maxay noqonay marka waa soo bixiyey hamsadii marka tacadi bay ka dhigtay qaacidada rasmigaa saas waa tan cagsi waayo marka alifta hamsada markay wadatay laazim tahay markii laga qaadana waa mutacadi laba ficilaya kan kale yaa xasuustan ya ya acrada iyo carada waa sax acrada marka la yidhaahdo waxaa weeyaan waa jeeska laazim carada marka la yidhaahdana maxay noqonaya marka waxaa weeyaan wuu u bandhigay hebel uu u bandhigay mutacadi bay noqonaya carada iyo acrada taasoo marka baraarujina mukibban marka waxaa weeyaan waa ismu faacil oo faacil isaga gaabsanay afaman yamshii mukibban foorarsan naartu ku dhex jira maxal mushaahidkiisa marka xadiidkan dheer waxaa weeyaan qofkii marka su-aasha aan weydiisanaynin ooma dadka yacnii lilfuqaraai aladiina uqsiruu fii sabiili illahi dadka qaar wax u baahan oo haddana marka aan waxna weydiisanaynin iyaga qال xdثna إسmاعيل بن cبdاللahi whuwa إسmاعيل بن أbي uwys qال xdثnيi mالك عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa رsuuل الlahi صلى الlه عليه لي وsلم qاal laysa الmiskiinu miskiinku maahan اladيi yطuufu midka wareegaayo calى الnaasi dadka ku dul wareegayo taruduhu ay celinayso alluqmatu luqmada wاlluqmataani iyo labada luqmadood watamrataani watamratu timirta iyo watamrataani labada timir walaakin ilmiskiinu miskiinka aladii laa yajidu midka aan helaynin waa ginan hodantinimo yugniihi deeqeeda yani hodantinimo wax uu ku wax deeqo midkaan haysanin walaa yufqanu bihi aan loo dhug lahayn oo dadku aynan ogeyn fayutasadaqu calayhi markaa lagu sadaqaysto fayutasadaqu yani marka lagu sadaqaysto alayhi korkiisa fayutasadaqa wax u dhiga ma jiraan ya bilfatxi fayutasadaqa markaas yani si loogu sadaqaysto calayhi korkiisa walaa yaquumu aan isaguna istaagaynin fayas'al annaasa si uu dadku wax u barayo dadku uga weydiisto xadiidku marka wuxuu tilmaamaa miskiinka waxa uu yahay wuxuu yidhi marka miskiinku waa qiic walaakin almiskiinu aladii laa yajidu ginan qof allaala waxa qofka waxa ku filan haddounan heli karin waa miskiin xadkiina marka kaas waa kaas qala xadaثna cmar bnu xafs bni khiyaaf qala xadaثna abi qala xadaثna اlacmash qala xadaثna abu صاlx can abi hurayraةa can الnabiy sal ا slm qaal laan yaahuda axadukum midkiin inuu qaato la-an laamka oo kordhigan yahay marka la-an yaahuda waxay noqon kartaa laamka saa u kordhigan laamulibtidaa ama inay iska tahay muwadaa lilqasm dadka qaarkood lianay akrinayaan lian yaahuda lan laamka oo kordhiga laamkaas la-an yaahuda axadukum midkiin inuu qaato xablahu xarigiisa uma yaqduwa ou kallaho axsibuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi ila ljabali buurta uu u kallaho fayaxtatiba uu soo qoriyo gurto fayabiica uu iibiyo faya'kula uu cuno wayatasaddaqa uu sadaqaysto khayrun lahu khayr bay u tahay isaga min an yas'ala annaasa inuu dadka weydiisto yay khayr ugaga tahay oo yacni inuu sidaa yeelaa fiican qaala abuu cabdillaahi saalix ibnu kaysaan akbaru min aلzuhriyi waa ka wen yahay zuhri wahuwa qad adraka bna cumar ibn cumar ayuuna soo gaaray zuhri marka ibn cumar ma soo gaarin bal markuu ka warinayo ibnu cumar naafic iyo ama saalim u maraa saalim saalim ayuu u maraa marka saalix ibnu kaysaan iyo zuhri saalixa weyn buu leeyahay saalix ibnu cumar buu soo gaaray xadiidkan marka macnihiisa shalayaan soo noqda baabu kharsi tamri baabu bayaani xukmi kharsi tamri timirta odorosideeda ama qiyaasideeda xukun ku soo aroora caddayntiisiibu u baab yahay kharsi waxaa la yidhaahdaa beerta timirta ah markay bislaato oo guduudka uu soo galo cinabkana waa la mide iyo wixii kaloo ayaga la macno ahay sida imaamu albukhaari uu qabee beertu markay sidaas tahay intaan sakaday wakhtigeeda la gaarin hal qof ayaa loo ayaa loo diri jiray oo nebiga u diri jiray qofkaas marka beertii buu kusoo wareegayaa waa qiyaasaya wuxuu ku qorayaa marka qofkaas beertiisa intaasaa ka soo go-i karto intii baa marka lagu qoraa sakada marka la gaaray intaasaa laga rabaa kharsi iyo odorosaa la dhaha kharsigaas marka goormaa wakhtigiisu uu noqonaana wuxuu noqonayaa marka bislaadka uu bilowdo beer aan weli bislaanino curdun ah lama kharsi laguma samayn karo maxaa yeelay iyada waxaa fudud inay baaba'daba dabayl daran hadday timaado iyo kulayl badan hadduu galo waxaa dhici karta inay ka baaba'o bisaylku markuu bilowdo ayaa lagu bilaabayaa kharsiga koow hal nin waa ku filan yahay bacd alculamaa labaa labaa shardiga bay dhahayaan hal nin waa isaga filan ayb waxaa la kharsinaayo oo la odorosaayana timir iyo cinab waay cinda shaaficiya imaamu albukhaari isaga wixii la macnoana waa la mid buu leeyahay oo qiyaas ahaanay u gelayaan ayb marka kharsiga la sameeyana waxaa fiican saddex meelood oo meel in laga tago ama afar meel marka loo dhigo beerta inaan lagu darin odoroska iyo kharsiga sababta waa maca qaybtaas ninka inuu cuno qoyskiisa iska siiyo martidii u timaado uu siiyo ayaa loo dhaafaya intaas iyaga ayaa loo daynaa xadiid abu daawuud ku sugan baa wuxuu ahaa idaa kharastum haddii aad khars iyo wax samaynaysaan fadacu hulua aw rubuuca waana laysku haystaa xadiidkaas xoogaa sixadiisa iyo war iyo waxbaa ku jiro imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay laba geed ama saddexdoo geed in looga tago oo lagu darin tirada saddexdaas geed marka ha iska cuno dadkii u yimaado ha siiyo inta kalea marka laga rabo haddii hadhow markii timirta la qiyaaso kadib hadduu yidhaahdo beertii markii la qiyaasay kadib waa iga baaba'da aafo samaawiya u timid waa laga yeelaya hadday macquul tahay ilaa yacnii inay aafo ku timaado iyo haddana in wax laga qaado suurtagal mas'alo kale waxa ay tahay qarsigu tadmiin miyuu keenaa mase ictibaar ictibaar mase tadmiin ayuu keenaa ictibaarka marka macnihiisu waxay tahay markii beertan la odoroso hal hiya mujaradu ictibaarin lilqadri yanii beertan intaasaa ka soo go-eysa marka la yidhaahdo ma waxay tahay uun markii inta la fiirfiiriyey intaan ayaa ninkan sako looga rabaa weli miskiinka wixiisa uma go-in miya mase tadmiin baa ayaa ku jiro oo tadmiinkuna waxaa weeyaan miskiinka in qadarkiisiiba loo gooyey mar haddii beerta la odoroso miskiinka waa loo gooyey qadarkiisa shaaficiyadu marka taasay xoogseen inay tahay tadmiin tadmiinku marka macnaheedu waxay tahay ninkii haddii beertii inta loo qiyaaso ee kadib marka uu sakadii wakhtigeeda la gaaro lacalla uu bixi waaye markaas isagoo makansaday ka bacdi ee beertii ka baaba'do waa laga rabaa markaas ilaa ninkan wakhtigii waa iyadoo la gaaray buu bixin waaye maalkiisa marka miskiinka qayb uu ku leeyahaa ku jirto qaybtaas marka waa u damaana miskiinka haddii uu gado beertana waa lamid qaybta miskiinka waa inuu damaantiisa ado marka macaanidaasaa qarsiga iyo xadiidkaasaa ku jir jirto iyo axkaamtaas qaala xadaanaa sahlu bnu bakaarin qaala xadaanaa wuhaybun can camri bni yaxyaa dabcan qofka qarsiga samaynaayana qof cadli inuu yahay waayo isla markaana beeraha wax ka yaqaano mid aan beertii wax ka aqoonin haddii loo diro muxuu qiyaasi karaa qiyaastii buu ku dheelaya qof yaqaan waxyaabahan masagada iyo galleyda iyo iyaga lama kharsi laguma samayn karo wax kharsiga lagu sameeyo waa miraha ogow saas zuruucda isagu kharsi meelnama kasoo gelaayo qال xadثna سهل بن بكاr qال xadثna وhyb عن cمر بن يحيى عن cabاس الساacدي وهو cabاس بن سهل الساacدي عن أbي حmayd الساacدي qاal غزوna mع النبي sl اه sلم نبgaan la duulnay غزوةa تbوk dagaalkii تbوk falama jaءa wاadي الqرى waadi الqurى meesha la yhah markuu yimid إda امرأة haweeney waaba iyadoo fii xadiiqatin beer dhexdeed beerta oo lahaa iyada u sugnaatay imra'atun hadda waa mubtada waa fii xadiiqatinna khabar mubtadahan marka waa nakiro mubtada inuu nakiro noqdana waa musawiquu u baahan yahay musawiqiisa hadda marka maxaa waaye qariinadaas idaadaas fujaa-iyada ah idaada fujaa-iyada baa qariino u noqonayso ibnu maali kitaabkiisa shawaahidu tawdiixa shawaahidu tawdiiq limushkilaati saxiix iyuu ku sheegay oo wuxuu leeyahay isagu kitaabkaa wuxuu ku yidhaahdaa nakiradu mubtado waa noqon kartaa mutlaqan hadday faa'iido keenayso marka haddaanay faa'iido keenaynin ma noqonayso u leeyahay miaal marka waa usoo qaadana haddii la yidhaahdo imra'atun xaa'idun wax faa'iida oo ku jira male buu leeyahay imra'atun xaa'idun in mubtado laga dhigo imra'atun xaa'idunna qabar laga dhigo wax faa'iidaa kuma jirto maxaa yeelay naag adduunyada joogtoon xaydaynin maba jirtaba laakiin shaygu hadduu faa'iido leeyahay ha marka qaraa-inta waa qariinada waxaa noqon kara waawulxaalka musawiqa waxyaabaha noqda waawulxaalka iyo idaada fujaa-iyada iyo kulli waa ka mid musawiqaadka marka wax yaroo alfiyada ku sheegaa laakiin waa badan yihin xoogaa yar buu sheegaa laakiin intaa waa ka badan yihin halkan marka idaadan baa marka qaariina ama musawir u ah falamaa jaaءa waadiya اlqura markuu yimid ida mra'atun idaa waaba iyadoo mafaaja-ahu waxaa kadisay waa imra'atu naag ayb fii xadiiqatin beer dhexdeed ku sugan beerta oo lahaa iyadoo u sugnaatay faqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam liasxaabihi nebiga asxaabtiisiibu wuxuu ku yidhi ayb faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalama liasxaabihi nebiga asxaabtiisiiba wuxuu ku yidhi ukhrusuu odorosa ayb wakharasa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalama nebigu wuu odorosay cashrata awsuqin ayb toban wusqi ayuu ku odorosay beertaas yacnii inay toban wusqi dhan tahay faqaala lahaa wuxuu ku yidhi naagtii axsii koob oo tiri maa yakhruju minhaa waxa beerta ka soo baxayo falamaa ataynaa tabuuka tabuuk markaan nimid qaala waxa uu yidhi maa nebigu naagtan beerteedii buu odorosay wuxuu ku odorosay toban wusqi markaasuu wuxuu yidhi beertaada wuxuu kaaga soo go-ana tiri intanna ogow falamaa ataynaa tabuuka markuu tabuuk aan nimid qaala waxa uu yidhi amaa inahaa satahubbu waxaa dhaban doonta alleylata cawadaan riixun shadiidatun dabayl daran falaa yaquumanna axadun qofna younan istaagin waman kaana macahu baciirun rati qofkii watana falyacqilhu ha dabro facaqalnaaha waan dabarnay wahabbat riixun shadiidatun dabayl daran baa dhabatay faqaama rajulun nin ayaa kacay fa alqathu waxay ku riday dabayshii bijabali tayi'in qolada tay la yidhaahdo buurtooda meelay degaan ayay dabayshii ninka ku toortay mar waxaa laga qaadana calam min aclaami nubuwa ku jira meeshan rasuulku waa loo sheegay xag allah looga waxyooday inay dabayl imaan doonto qeybka marka nebigu wuxuu ka ogaa wixii loo sheego ayuu ka ogaa ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa rasuulka qofkii amarkiisa diido adduuniya aakhira ku khasaaraya walidaalika hadda ninkan fiiri dadkii waxaa la yidhi yaan la kicin buu nebigu yidhi ninkan wuu kacay waa ku halaagsamay dabayshii baa intay qaaday bay meel ilaahay ogyaha ku tuurtay marka rasuulka maslaxadaada adduunyada isagaa yaqaano tan aakhirana isagaa yaqaano qofku marka marka la yidhaha waxaan rasuulkaa yidhi inuu ku qanco waayo uusan war kale iyo muran kale iyo midna inuunan keenin marka maxaa yeelay labada maslaxadaada adduunyada midda aakhira isagaa yaqaano waa inaa marka isaga uga dambaysa annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuhum saasuu ilaah yidhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim isagu marka waa kuu turaya adiga waa kaaga turid badan yaha naftaada waahdaa meliku aylata meliku ayla ayla marka waxaa la yidhahdaa bilaadi shaam dhanka xijaaj soo xigto ayaa la yidhaahdaa boqorkii marka meeshaa ka talin jiray ayaa wuxuu u soo hadiyeeyey lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam baklatan baqal ayuu u soo hadiyeeyey baydaaa oo cad ninkaa waxaa la dhihi jiray yuuxannaa yuuxannaa wa kasaahu burdan wuxuuna marshiyey oo u soo diray burdan go wa kataba lahu bibaxrihim wa kataba lahu wuxuu u qoray bibaxrihim yani beledkoodaasna waa u qoray yani bibaxrihim ay bibaladihim carabta waxay dhahaan faacilka kataba waa nebiga bibaxrihimna ay bibaladihim wooyaane carabtaa waxay yidhaahdaan qaryada ayay waxay yidhaahdaan baxar bibaxrihim ay bibaladihim ayuu nebiga ugu qoray wuxuu qoray waa maxay marka jizyadii inay bixiyaan oo iyagana beledkooda loo dhaafo falamaa ataa waadiya alquraa markuu yimid qaala lilmar'ati naagtii wuxuu ku yidhi kam jaa xadiiqatuki beertaadii imisay keentay qaalat waxay tihi casharata awsuqin toban wusqi kharsa rasuulillahi sal l slam nebiga odoroskiisii oo odorosayo qiyaasay ay sheegtay faqaala nebiyu sal l slam nebigu waxau yidhi innii anigu mutacajilun mid degdegayaan ah ilalmadiinati usii degdegayo faman araada qofkii doono minkum idinka idinka mida an yatacajala macii inuu ila degdego falayatacajal ha soo degdego falammaa qaala bnu bakaar wuxuu yidhi markaa kelimatan kelmad buu yidhi macnaha macnaheeda ashrafa cala almadiinati yani falamaa ashrafa cala almadiinati kelmadan marka waxaa aadinaynan ugu dabdisnayn lafdigeedaad moodaa marka wuxuu yidhi qaala bnu bakaar sahlu bnu bakaar waxa uu yidhi falamaa ashrafa kelmaddaa macnaheeduu sheegay cala almadiinati madiino markii uu nebigu uu ku soo kor noqday qaala uu arkay qaala waxa uu yidhi haadihi tani taabatu weeyaan madiine magacyadeeda marka taaba iyo qayba iyo ayaa ka mida almadiina iyo meelahaas falamaa ra'aa uxudan uxud markuu arkayna qaala waxau yidhi haadaa kani jubaylun haadaa kani jubaylun waa buuryaray yuxibbunaa ayb wuuna jecel yahay wanuxibuhu annagana waa jecelnahay buurtaan uxud tasqiirkan marka maahan taxqiir iyo maahane tafqiim baa ku jira kan ama yani taraxum iyo waxyaabahaas macnihiisa alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin bikhayri duuri alansaar ansaarta qabaa'ilkeeda kuwa ugu fiican qaaluu balaa bay dhaheen qaala duuru bani najaar reer bani najaar qabaa'ilkoodowa uma duuru bani cabdilashhal reer bani cabdilashhal lafahooda uma duuru bani saacidata ow duuru bani alxaarif bni alkhasraj wa fii kulli duuri alansaari ansaarta qabaa'ilkeeda dhammaantood dhexdiisa yacnii khayran khayr ayaa ah yacnii khayrantan marka xuleya marka wa fii kulli duuri alansaari raawigii baa marka wuxuu yidhi yacnii kaana khayran khayr ayaa ahaaday wa qaala sulaymaan bnu bilaal qaala xadaanii cumrun uma daaru bani lxaarif uma bani saacida wa qaala sulaymaanu can sacdi bni saciidin can cumaarata bni ghaziya can cabaasin can abiihi can الnabiy sal ا slm qaal uxudun uxud jabalun buur weeyaan yuxibunaa wanuxibuhu isagana na jecel waa na jecelyahay annaguna waa jecelna qaala abuu cabdillaahi kullu bustaanin beer kasta calayhi xaa'idun deyr leh oo korkeedu deyr wareegsan uu yahay fahuwa xadiiqatun xadiiqa ayaa la yidhaahdaa wamaa lam yakun wuxuunan ahaanin calayhi korkiisa xaa'idun deyrna lam yuqal ma la dhahaya xadiiqatun tafsiirkan waxaa leeyihi waxaa iskale abuu cubayd alqaasim ibnu salaam beertu haddii beeri wareegsan ay leedahay xadiiqaa leeraha haddii kalena lama dhaho sifaayey xadiidka markay baabka waa istirjama way leeyihiin rasuulku inuu qarsi sameeyey ayaa laga qaadanayaa qarsigaasina marka inuu yacni leeyahay beertaa timirta inuu qarsi ku sameeyey qarsigu marka inuu bannaan yahay ayaa laga qaadanaya bacd ahlilcilmi waxay leeyihin waaba waajib mararka qaar haddii xaq uu ku tacalluqaayo xuquuq dad ay wada leeyihiin hadday meeshaas ku jirto ninkaanna looga cabsanayo inuu xusdabo mariyo kharsi in lagu sameeya waaba waajibay markaas ama maalan qof maxjuuru calayhi xaqiisaa ku jiro kharsi in la sameeyaa markaas xuquuqdii laysu dabamas laakiin waxaa xoog badan mustaxab inuu yahay xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin wax qarsi la yidhaha ma jiro maxaa yeele qarsigu danni waayo danniga dadkana ma wax fiican ma keeni karo iyagu marka wuxuu yidhi khataabi ankara asxaabu ra'yi alkharsa وقال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يقولوا لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور أنا في هذا غرورا كجر خيانة كجرت إليه كذب nebigu muxuu sameeyey haddii laydhahdo wuxuu sameeyey in dadka uu ku cabsiiyo beeraha ow kaana yajuusu qabla taxriimi alribaa waalqimaar ribada intaan layska reebin iyo qamaarka intaan layska reebin bay sidaan jiri jirtay markii dambena qamaarkaa layska reebay tanna meeshay ku tagtay watacaqabahu alkhaaabiyu bianna taxriima alribaa waalmaysiri mutaqadimun ribada iyo maysirka qamaarku taxriimkoodu waa horreeyey wاlkarsu karsigana cumila bihi waa lagu camal falay fii xayaati الnabiy sal ا l slam xataa maata ilaa ka dhintay oo tabuuk waaba fii aakhiri xayaatihi soma uma abu bakrin baa ku camal falay wa cumar ayaa ku camal falay faman bacdahu walam yunqal can axadi minhum walaa min الtaabiciina tarkuhu ila can الshacbiy saxaabadii taabiciintana lagama soo naqlinin in laga tago karsiga ilaa shacabi mooyaane qaala وأmا qwlهm إنh تkmيn وغrوb falaysa kaذalika sidaas ma bal huwa اجتihaad karsigu waa اجتihaad fيi macrifaةi miqdaar الtamri waa اجتihaad iyo dadaal lagu dadaalayo timirta qadarkeeda in la ogaado ayb bal huwa اجتihaad fيi macrifaةi miqdaar الtamri وإdraakhu bاlkarص liladii huwa liladii ma idin dhiga meeshaas وإdrاaكه بالkرص الذي هuوa نوع miن المقاadيir وxakاa أbو cubayd can qوم minهم dad xنفyada ka mida أصxاaب الرأيba wuxuu ka sheegay أنa الkرص kaana khاaصا بالنبي sl اه عل sلم qaar waxay yihahdeen iyaga ka mida nebigu khaaص ku ahaa bis rasuulka isagu ma gafaayo laakiin غayruhu waa gafaa nebigay khaaص ku tahay saasay dhaheen لأnنه kaana يuوفق min الصوaaب maa laa يuوفق lahu غayrه وتcaqabahu abu cubayd waa tacqiibiyo bأnnahu wuxuu yidhi laa yalزmu min kwni غayrihi laa yusadadu lima kana yusadadu lahu sawaء sawaء he mxuu dhiga ya sawaء in mia mase ano dhig sawaء an tuhbita bidalika an tahbuta bidalika اlkhusuuصiyaة wlow kaana almar'u laa yajibu calayhi اlitibaacu ila fima yaclamu annahu yusadadu fiihi ka tasdiidi اlanbiyaai lasaqada alitibaac leeyahay qofka haddii lagu kallifi lahaa oo la dhihi lahaa qofna laguma raaci karo ilaa wixii la hubo qofkan in ilaahay towfiiqda uu ku waafajinayo haddaadan hubin ama ijtihaadka qofkan in la waafajinayo haddaadan hubin ha raacin haddii sidaa la dhihi lahaa yani maba suurtagayo ambiyada yani sida ambiyada xaqa loogu toosiyo kale qofka marka loogu toosiyo keliya la raacaya haddii la dhihi lahaa axkaam badana bacdin wax kalaa ka sokeeya intaasoo dhan ba intaan la gaarin oo lagu radin karo wa turaddu haadihi alxujatu aydan ibnu cajar wuxuu yihi xujadan waxaa lagu radin karaa biinsaali الnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama alkharaasa fii zamanihi wallah aclam oo nebiga wakhtigiisa isagaaba diri jirayba cabdullaahi bnu rawaax uu diray soo maa kharsi inuu soo sameeyo beerihii khaybar ee rasuulka haddii uu diray keyrkiis bis waayo marka xugun nebiga ku gaara marka maaha xugunka maadaama saxaabadii qaarkood uu diray ixtijaajkoodii marka halkaas ku budo kharsigu marka wax lagu camalfali karo macmuul axkaamta ku jirtana intaas aan sheegnay baa ku jirta wabilahi towfiiq sal allah sala